Feliz Navidad.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga saacadda washington d c waana maalin khamiis ah toddoba iyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a tartan ciyaareed dhex maray dhallinyaro maqalka naafo ah oo ka kala socda somalilan iyo jabuuti ciyaar qiimalana way ahayd oo koobo baa la dhex dhigay tartanbaa la dhexgeliyey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee jabuuti baa joogay agaasimaha t v-ga qarankaa joogay jabuuti irtede waxaa kaloo joogay madax kaloo iyaguna ka socotay baahyaha gaarkaa oo uu madax ka yahay agaasimaha wakaalada dadka baahyaha gaarkaa mudane ducaale inagoo gobolka awda lahayn haddana marka xadkaan dhaafnay waxay noqotay somalilan oo magacii guud in la sito somalilahaanbayde kaga qaybgaleen maadaama qofka dibadda joogay oo magacii guud sido saasay kaga qaybgaleen waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan booliska iyo dhallinyarada boosaaso oo iska kaashanaya ka hortegista falalka amni darada ah ee ay geysanayaan dhallinyarada qaarkood heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka guinea alfa konde ayaa xalayta dadweynaha waddankaasi ugu baaqay midnimo iyo inay nabadgelyada ilaaliyaan kadib markii maalin uun ka hor loo dhaariyey xilka madaxweynenimo ee dalkaasi markii saddexaad muddo xileedkiisa hadalkan ayaa daba socday dabaaldega guusha alfa konde oo lagu caleema saaray magaalada kanaakari maalintii salaasadii laga soo bilaabo bishii oktoobar ee sanadkan xilligii doorashada iyo ololayaashu socdeen waxaa dalkaasi ka dhacay rabshado ay dad badani ku dhinteen mas-uuliyiinta mucaaradka iyo dadweynaha qaar ay dalkaasi ayaa si weyn uga soo horjeestay kadib markii master konde uu wax kabedel ku sameeyey dastuurka dalkaasi oo dhigayey in madaxweynuhu laba jeer oo keliya uun isa soo sharaxi karo balse haatan wax kabedel lagu sameeyey dastuurka aawadii master konde u ogolaatay inuu mar saddexaad isa soo sharaxo uu kursiga ku fadhiisto madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu helo tallaalka cudurka covid nteen toddobaadka dambe iyadoo tallaalkiisuna uu noqon doono mid si toos ah loo tusin doono shacabka maraykanka sida ay arbacadii sheegeen guddigiisa xilliga kala guurka ah aqalka cad ayaa isna sheegay in jimcaha birita ah si wada jir ah cudurka covid nteen looga tallaali doono madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark pence iyo xaaskiisa karen saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in tallaalka sida babliga ah loo tallaali doono jo biden iyo mark pence ay kalsooni badan gelin doonto malaayiin maraykan ah oo ka cagajiidaya hadda inay qaataan tallaalka xogayaha warfaafinta aqalka cad kayley macineni ayaa sheegtay in madaxweyne trump uu qaadan doono tallaalka marka ay dhakhaatiirtiisa gaarka ah go'aamiyaan xilliga ugu habboon ee la tallaali doono qaybta koowaad ee tallaalka cudurka covid nteen ee maraykanka oo bilowday toddobaadkan ayaa lagu daahafuray dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka ee safka hore ugu jira dagaalka ka dhanka ah xanuunka safmarka ah ee covid nteen waxaa iyaguna qaadanaya shaqaalaha ka shaqeeya guryaha xanaanada dadka waayeelka ah iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda maraykanka
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington kooxda kubadda cagta ee maqalka naafada ka ah ee gobolka awdaley somalilan iyo kooxda kubadda cagta ee maqalka naafada ka ah ee jabuuti ayaa yeeshay ciyaar saaxiibtinimo oo kubadda cagta oo ka dhacday magaalada jabuuti hogaamiyihii kooxda ka socota gobolka awdaley somalilan ayaa uga waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ciyaartaasi iyo qaabkii ay u dhacday waana salaamaya dabcan v o e da dhallinyartani waxay ahaayeen koox qaaday koob lagu qabtay somalilan oo ay tartamayaashu ka ahaayeen baahiyaha gaarka ee xagga maqalka koobkaasay markaa qaadeen kooxdii ka socotay awdal marka waxay noqotay bal in dhallinyaradii dee si loo dhiirigeliyo wadannada jaarka ah looga raadiyo bal inay safar ku tagaan jabuuti baa soo aqbashay jabuuti waxay leedahay wakaaladan oo dadka baahiyaha gaarka ay ku kulmaan oo agaasimo leh rotocolkii markaa la marayna iyagii baa soo ballan qaaday inay martigeliyaan iyo waqtigii iyo timekii baan ku tegnay dadka baahyaha gaarka ee maqalkee jabuuti iyo kuweyna ciyaaray runtii ciyaar qiimalay ahayd inkastoo iyaga ay bilow u ahayd oo iminka ay abaabuleen kubadda cagta oo ay laakiin qaybaheeda kale ciyaaraha isboortiga aad uga horreeyaan lakiin kubadda cagta iminka ay bilow yihiin iyo annagoo kooxdeennani ay ahayd koox soo jirtay oo somalilan kooxda ugu caansan ahayd ee ugu weyn de meeshii dugsigii ugu horreeyeyna uu ka jiray ahaa buurami taasaa sababtay inay kooxdan ay koox diyaarsan oo nidaamsan ahaato marka natiijadu muhiim ma ahayn laakiin waxaa muhiim ah ay kulankaabay ahayd kulankiibay de kooxdu soo badiyeen koobkii soo qaadeen looguna abaal guday in diyaarad la soo saaro madaxweynuhu si official u qaabilo somalilan hawshaasina hawl dad badan ka soo shaqeeyeen iyay runtii ahayd aniguna sidii laygu raaciyay anigoo xidhiirkii ahaa wakhtiga dhow la doortay dee galgalna u lahaa kooxdan oo dhinaca ka joogi jiray awal caawin jiray jabuutina dee u baahan tahay in dad yaqaanaa raacaan iyaa sababtay inaan raaco
labada kooxood ee awdal iyo jabuuti ee naafada maqalka ka ee kubadda ku wada ciyaarayay dalka jabuuti garoonkay ku wada ciyaareen dadkuse siday u daawanayeen ay uga soo qayb galeen ciyaartaasi dhex martay labada kooxood
garoonka horta ay ka dhacday wuxuu ah garoon xaaji xaaji xasan guuli abtidoon oo ah garoonka ugu weyn jabuuti inkastoo dee xaalad lagu jiray xanuunkii karoonuhuna jiray oo dadka loo nacayin isku imaatinkooga laakiin tiro yaroo kooban ayaa loo ogolaaday inay garoonka galaan oo ay daawadaan inta kale waxay kala socotay raadiyogay kala socotay telefishinkay kala socdeen way ka daawanayeen dadku maanta hawl fududeeyayaashu way badan yihiin marka qofku isagoon garoonkii joogin buu halkaa kala soconayay ciyaar qiimalana way ahayd oo koobo baa la dhex dhigay tartama la dhex geliyey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee jabuuti baa joogay agaasimaha tv-ga qarankaa joogay jabuuti irteede waxaa kaloo joogay madax kaloo iyaguna ka socotay baahyaha gaarkaa oo uu madax ka yahay agaasimaha wakaaladda dadka baahyaha gaarkaa mudane ducaale innagoo gobolka awda lahayn haddana marka xadkaan dhaafnay waxay noqotay somalilan oo magacii guud in la sito somalilan ahaanbay de kaga qayb galeen maadaama qofka dibadda joogay oo magacii guud sido saasay kaga qayb galeen
iyagu siday u xiiseynayeen ay u arkayeen markaad kooxdan ka socotay somalilan ee maqalka naafada ka iyo kooxda kale ee jabuutiba ay isdhexgal sameeyeen siday u arkayeen wallaahi dhallinyaradu aad bay u faraxsanayeen waayo waxay ahaayeen markii ugu horreysay ka baxaan dalka markii ugu horreysay jabuuti tagaan waxyaaba badan baa iskugu kulmay markii ugu horreysay diyaarad raacaan taa laftigeedu marka si fiicanna loo soo dhoweeyey tiina waxay sababtay in ay isbarasho baahiyihii dadkii baahiya gaarka ee maqalka ee haggaa joogay ay aad isku bartaan oo habeenkii o dhan ba isla joogi jireen noogu iman jireen meeshaan degannahay waa dad runtii isjecel tobanka cisheen maqnaynna waxay sababtay aniga laftigaay inay waxii kordhiso oo dadkani dad nidaamsan oo akhlaaq fiican oo dhaamaba runtii ka nidaam fiican dadka maqalka aan baahyaha gaarkaa qabin ayaan dareennay oo qofka la dhaqmo unbaa fahmi karaa
ka sokow ciyaaraha ay ka qayb galeen shirarka kale ay ka qayb galeen ee ay ku soo hagaageen toddobaadka dhallinyarada baahida gaarkaa qaba amase dadka baahida gaarkaa qaba ee lagu qabtay jabuuti shirarkaasi ay ka qayb galeen ee kale siday u arkeen maxayse dhiirigelin u tahay dhallinyaradan baahiyaha gaarkaa qabta gaar ahaan kuwa maqalka naafada ka waxay u arkeen walaal marka ciyaartii laga tago iyo soo dhoweyntii fiicnayd oo runtii de aan jabuuti ka filaynin mehe waxna aan nagu ahay qariib waayo waa dad isla walaalaan nahay xaflad weyn baa jirto madaxweynu ka soo qayb galay oo loogu soo gunaanadayay wiiggaa uu socday baahiyaha gaarkaa marka xafladna waa loo qabtay safaro meelaha loo geeyaa jirta oo badda ka mid ahayd intii muddadii ay joogeen muddo aad weeg waxay ahayd aad u qiimo badan oo dhallinyaraduna aad ugu farxeen xagga somalilandna de aad baa noola soo dhawey madaxweynaha la kulmeen madaxweynaha codsiyay u dhiibteen qaybo laga shaqaalaysiin doono ayaa jirta insha allah iyo in baahiyahoogii nololeed la eego markii aad soo laabateen madaxweynaha somalilan idin qaabilay muuse biixi soo dhoweyntaa kabacdi madaxweynuhu muxuu u ballan qaaday dhallinyaradan baahayaha gaarkaa qabta
waxuu u ballan qaaday walaal in howlahooga si gaar loo eegi doono la shaqaalaysiin doono iminka tiro ayaa jirta wasiirku gudbiyey oo hay-adda shaqaalaha joogta halkaa maraysa insha allah in laga fududeeyo halkaana iyo wixii kale looga baahan yahay runtii aad buu noola qaatay aad buu ugu farxay la kulankooga dee kalfadhigii aan la yeelanina runtii uu ku farxo yidhi kalfadhi iga buuq yar oo iga nidaamiyo anshax fiicanba ma arag waayo afkalfadhiga dadkan dhagaha qabaay dee waa buuq yar rabshadooda badan nimankani se nidaam iyo anshax wanaag buu muujiyeen guusha ay ka soo hooyeen waddankaa jaarkeennana runtii indho badan bay u furtay baahiyii gaarka ah markaa ballanqaadyaa jira oo laan sii dabagali doonno kaasi wuxuu ahaa samaroon cilmi oo horkacayay kooxda baahiyaha gaarkaa qabta gaar ahaan dhanka maqalka oo la soo ciyaaraysay kooxaha baahiyaha gaarkaa qabee dalka jabuuti taasoo aan ka wareysanaynay guushii ay ka soo hooyeen oo ku dhammaatay toddoba gool iyo eber ay ku soo qaadeen kooxda maqalka naafada ka ah ee somalilan ee gobolkan awdal haashim sheekh cumar good v o e boorima haatanna dhegaystayaal aanu jalleecino kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fannaanka iidle yare aanu intaasi ku dhaafna heestaasi lilaahi iyo fannaankii iidlayare haatanna boosaaso booliska iyo dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa bilaabay dadaallo ay isaga kaashanayaan ka hortegista falalka amni darrada ah ee ay geysanayaan dhallinyarada qaarkood waxaa magaalada lagu qabtay tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyarada xaafadaha boosaaso kaasi oo loogu magacdaray booliska iyo bulshada si ay dhallinyarada uga qayb qaataan sugidda amniga iyo ka hortegista dhallinyarada dhaca telefoonada gacmaha u geysta xilliyada ay dadka waddooyinka marayaan guddoomiyaha tartankaasi maxamed ismaaciil xasan ayaa ugu warramay wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxaan u qabanay tartana kambal in ay isku soo dhawaadaaneen maadaama ay soo bateen furashadii moobilada maadaama ay soo bateen in maaragtay falal amni darro oo qabsi ah dhexdooda ah iyo dagaalo oo maaragtay xaafad xaafad loo diriiraayo oo hadba dhinac laysoo eryoonayo oo dhibaato ku ah bulshadii iyo amnigii iyo habsami socodkii ganacsiga iyo dhinac walba waxaasna balorta guud ahaan dowrka idinkaga aadan qaata isuna keena labadaanu isbaacsanay iyo isiryoonay sidaas darteed wax badan baa ka qabsoomay arintaa waxaanu isu keenay labayo toban kooxood oo heerka labaad ah waxaa kasoo qayb galay ugu yaraan boqol dhalinyaro ah noocay doonaan ha ahaayeen ama macalimiin ama maamul ama ciyaar waxa way marka dadkaasi wuxuu noqdeen dad isbartay aan berika maalin isfuran karin aan isiryoon karin aan isxadi karin booliskuna doorkiisu qaatay koobkana isaga maaragtay wuxuu ku baxayay oo jaa-isooyin iyo waxaas oo dhan isaga dhinaciisay ahayd dhalinyaradina way isbarteen si fiican baa maaragtay loo wada hadlay muxuu ka bedelayaa marka dhalinyaradii maadaama tartankan uu soconaya muddo bil ah wallaahi horta midda ugu muhiimsan baa waxaa idina dhalinyaradii iyo booliskii dad isbartay oo asxaaba oo maaragtay aan wax badan iskula kici karin oo iskula dhici karin inay noqdeen inay dhalinyaradii isu soo gudbayaaniin oo kuwa bariga magaalada deganaa ee galbeedka magaalada joogaaniin oo ay fadhiyaaniin oo ay meheradii joogaaniin oo ay sheekaysanayaaniin oo ay asxaab yihiin oo berika maalin isaguna uu gudbi karo waxaa tusaale u ahaa in maaragtay hadeertaa dhalinyaradii xaafadahan joogay waagi horeeto waxa boosaaso dhibaatada ugu weyn waxayd laysuma gudbi jirin hadda waxaan arkaya dhalinyaradii xaafadahan joogay ama boosaaso f c ama bari f c ama tawakal f c oo xeebta ku ciyaaraya oo dhalinyaradii kale saaxiibadooda hala jooga oo isballansanayo lawada ciyaarayo marka waxaan oran karnaa waxyaabo badan buu kusoo kordhiyey oo run ahaantii aada iyo aada waxtar ugu leh bulshada iyo dhalinyaradaba maxaa xilligan kusoo beegay oo horey tartamada noocan oo kale ah dhalinyarada loogu qabanay loogu qaban waayey walahi horta niyo hortana kanu waa sanadkii labaad oo joogta ah joogtaan rabnaa inaanu ka dhigno labadaa sanana boolisku ku abtirsanayey sidaad og tahay de waxaweye boosaas waa laba xilli oo kulaylaha cid badani ma joogto oo waxaweye dad badani maaragtay diyaar uma noqon karaan in tartamada marka waxaa xilligan kusoo beegay waktiga oo maaragtay wakti qabooba ah dhalinyarada wada joogaanin maadaama ay tahay meel laga xagaabaxo misena qaboobaha lagu soo noqdo dadku ay wax ka bartaan waqtiyadii ay fasaxa lahaayeen baanu ka faa'iidaysanay wayna magaaladii inta badan dhalinyaradu wada joogtay marka iyadana arrintaasa kusoo beegtay waqtigan marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tartankan intuu soconayey waxay sheegteen kooxo labaiyo toban kooxood ay ka qayb galeen bal ugu dambeyntii kooxaha finaalka yimi iyo labadii kooxood ee ugu dambeeya wada ciyaaray tartankan iyo kooxdii ku guuleysatay tartankan sidaan ku sheegay labaiyo toban kooxood buu ahaa afar gruub buu ahaa afarta gruub waxa weeye afar afar buu ahaa labaa kasoo bixiisay adigu markii ugu dambeysay lix kooxood baa isu soo hadhay lixdii kooxood baa saddexiyo saddex wada dheeshay mid ka mid ah saddexdii soo haray mid ka mid ah qoratuur baanuu samaynay mid baa finaalka saas uga gudubtay labadii kalena way wada dheeleen waxaa malinana goobjoog ahaydeen oo soo kala badeen kooxda xamiid iyo kooxda beri f c bay ahaayeen kooxda beri f c iyo kooxda bilkhayr baa isugu soo baxay kama dambaystii ugu dambeyntiina waxaa ku guuleysatay kooxda bilkhayr oo runtii iyaduna ka mid ah kooxda dhalinyarada xaafadan galbeedka magaalada bari ka dhisan magaalada gobolka ka dhisan magaalada degmada ka dhisan marka ciyaartiina sidii deenu adiga iyo aniga iyo dhammaan bulshada reer boosood ay goobjoog u ahaayeen ebereberi ku dhamaatay rikooriyaal bayna kooxdaas guusha ku raacday waxaanu u ballansannahay maalmahan fooda nagu soo haya inaanu qabanno xafladii aanu ku bixin lahayn qof walba abaalmarintii uu ku guuleystay ma aha inaanu abaalmarin doono kooxdii tartanka guuleysatay iyo kooxdii laga qaaday laakiin waxaanu abaalmarin doonaa intaa inka badan waxaanu abaalmarin doonaa suxufiyiin waxaanu abaalmarin doonaa cid walba oo ka qayb qaadatay waxaanu abaalmarin doonaa macalimiin waxaanu abaalmarin doonaa goolasho ugu wanaagsan raggii dhaliyey kuwa ugu badan kuwii dhaliyey kasoo qaybgalihii ugu wanaagsanaa waxaanu samayn doonaa xaflad qiimale oo maaragtay haddii ilaahay idmaayoy sidii xafladihii horeba aanu usoo abaabuli jirna xalfad qiimo badan baan rabnaa usoo abaabulno aan rajaynayno inay fi aweena qayb ka soo ahaato noogu timaado labiiyo toban kooxood ka badan ayaa magaalada boosaaso oo dhalinyaro ayaa jooga maxaa u siin weydeen dhalinyarada kale ee doorkooda in tartankan ay kasoo qayb galaan ama labiyo iyo toban kooxood ilaa afar iyo labaatan kooxood oo kale laga dhigo si dhalinyarada loo badiyo mise intaas uunbaa soo xosheeno oo aad u calaamadsateen inay ahaayeen kuwii ugu magaalada lid ku lahaa amniga waday niyo horta sanadkii hore waxaanu qabanay soddon iyo laba kooxood buu ahaa tartanku wakhtiga oo aada u dheeraaday dartii waxay galeen wakhtiyadii intixaamaadka oo janawary maxaa la dhahaa imtixaanka tiaramka bayna la galeen marka wakhtigii baanu sanadka dee wixii aad qabato inaad wax ka barato ay noqonaysaa wakhtigii baanu eegnay haddii soddon iyo laba kooxood ama ka badan aan dhihi lahayn wakhtigan wuu socon lahaa afarta bishana waxaa laga helayaa sidaad og tahay imtixaankii teeramka marka karoonihii marka waxa weye waxaan go-aansanay inaanu tartankan balorta tijaabo iyo inaanu wax qaban karno oo aanu wali diyaarsannahay aan eegno waxaanuna rajaynaynaa inaanu fasaxa teeramka kaga faa'iidaysano intaa in ka badanna aanu qabanno haddii ilaha idmo maxaa idiin soo baxay marka tartankan markaa soo gebagabayseen dhalinyarada dhexdooda ah iyagoo horey dhalinyaradu ayay ka dhexaysay xifaaltan xaafad xaafada wallaahi niyow tartankan waxaa nooga soo baxay inay dhalinyarada horta dadka gobolka barijooga xaqiiqatan way bislaadeen sidaad og tahay tartankan dhalinyaro anagoo abaan wadnay amnigu cidna ugama aanu yeeran jirin inay markii ugu horeysay nagala soo qaybgaleen in markii dambeysay nagala soo qaybgaleen mooyaane cid dadka kala hagaysay oo meesha qori la taagneed may jirin dadkii way bislaadeen dhalinyarada annaga unba halkaa istaagadaadheed qofka wuu istaagaya marka waxaa noo soo baxday in haddii la helo tartan uu saxan yahay qorshahiisu oo uu qofku haysto meesha uu tegayo oo micnaha isku aadkiisii ilaa final baanu qof walba siinay ciduu ku dhacayo sababta uu ku hari karo iyo sababta uu kusoo bixi karo ayuu haystaa xoogahana garoomada markii lasoo koobo kurkur laga dhigo waxay ka dhibyar tahay garoonka weyn sababtoo ah hobseed ma jiro waxa weeye waxaasoo dhan baanu ka baaqsanay hal garsoore iyo laba calan wade baa qabta oo labada calan wadana shaqadooda waa inay goosha gashay iyo in kale ayay ka caawiyaan inhaa marka sidaa darteed hal mar dhibaato kama dhicin wax buuqa kama dhicin xataa koox la ganaaxay ma ayna jirin way jiraan ciyaartooy la ganaaxay oo dee roosooyin ama inuu diinta caayay ama inuu dee falkubadda cagta ka baxsan oo carqalada uu qofku sameeyey oo dee maaragtay qof uu kubadda isagoo heli karaa uu qofkii aaday oo faawal u geystay iyo waxyaabaha inaan ku ganaxno mooyaane wax farsamo iska easy inaan ku ganaxno mooyaane wax dhibaataa oo dagaala oo buuqa oo isqabqabsi ah ma ayna jirin marka sababahaas ayaa waqtigan kusoo beegay kutalagalka ugu weynina waxa weeyaan bal in aanu kor usoo qaadno kubadda cagta gobolkan oo waayadii dambe la xamanayay iyadana naftarkeeda niyaayaro wanaagsan ayaa ka muuqata oo waxaanu arknaa oo aan hadda ujeednaa dhalinyaro badan oo hebeleh una baahan inay waqti helaaniin iyo tartamo marka insha alla waxaan rajeynayna inaanu joogtayno maxamed ismaaciil xasan oo magaalada boosaaso ugu waramay wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf haatana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyeelada kala gedisan ee yurub dhinaca iyo seeriada dalka talyaaniga haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta yuventus ayaa barbaro gooli goola waxay la gashay naadiga atlana goolka waxaa ku hormaray naadiga yuventus oo u dhaliya ciyaaryahanka federigo chiesa daqadii sagaaliylabaatanaad waxaase barbareeyey ciyaaryahan remo florer oo daqadii konton iyo toddobaad ka dhigay gooli gool christian ronaldo ayaa rigoore ka khasaariyey naadiga yuventus oo ciyaarta laba gooli gool kaga dhigi karayay daqadii lixdan koowaad sidaa daraaddeed labada kooxood waxa ay kala qaateen dhibcaha fiorentina ayaa gooli gool bareejo la gashay naadiga saswola halka genowa iyo ac milan ay labiiyo laba isla dhaaf waayeen halas verona ayaa guuldaro laba gooli goola kala kulantay naadiga zamdoria kulanka xiisaha badan indhaha lagu hayay wuxuu ahaa inter iyo napoli gooli waxba naadiga inter milan ayaa ku wadronaatay ciyaaryahan samir handanovich oo goolka u qabta naadiga inter milan ayaa noqday ciyaaryahankii ciyaarta taasoo micnaheedu tahay in dhowr fursad uu ka badbaadiyey naadiga napoli oo gool ay ku dhalin karaysay goolka keliya ee naadiga inter ay dhalisay oo rigooro ahaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahan romelo lukaku daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad barmay kaalyari waxaa isla dhaaf waayeen eber iyo eber goolo la-aan sbeziya iyo bolonyo waxa ay ku kala tageen laba iyo labo oo bareja horyaalka naadiga ac milan ayaa siddeed iyo labaatan dhibcood ku hogaaminaysa labaiyo toban kulan oo ciyaartay inter ayaa kaalinta labaad ku jirto hal dhibc ka hooseysa naadiga ac milan waxayna leedahay toddobiyo labaatan dhibcood waxaa kaalinta saddexaad fadhiyaa naadiga yuventus oo afar labaatan dhibc iska leh napoli saddex labaatan dhibc ayaa iska leedahay sasula ayaa dhibcinta la mid iska leh dhinaca yololigaa dalka spain hal kulan ayaa dhacay naadiga barcelona waxay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga real sociedad naadiga real sociedad ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii toddobiyo labaatanaad william jones ayaa u dhaliyey waxaase barbareeyey afar daqiiq kadib ciiraan jordi alba ciyaartana ka dhigay gooli gool daqiiqadii afartan iyo saddexaad ayaa franka de jong waxa uu ka dhigay ciyaarta laba gooli gool waxaana ku dhamaatay ciyaarta labadaasi gooli goolka naadiga kubadda cagta ee atletico madrid oo kow iyo toban kulan ciyaartay ayaa lix labaatan dhibco ku hogaaminaysa real sociedad oo afar iyo toban kulan ciyaartay lix labaatan ayay iska leedahay real madrid saddex iyo toban kulan ciyaartay lix labaatan ayay leedahay valerial laba iyo labaatan ayay leedahay saddex iyo toban kulan ciyaartay barcelona oo laba iyo toban kulan ciyaartay waxay leedahay labaatan dhibco dhinaca iyo premier leaga dalka ingiriiska naadiga arsenal ayaa markii ugu horreysay muddo dhowr ciyaar kadib waxa ay heleen hal dhibic oo ay naadiga southampton ka qalqalsadeen kadib markii labada kooxood oo kulan xiise badan dhex maray ku dhammaaday gooli gool tio walcod ciyaaryankii hore naadiga arsenal ayaa daqiiqadii siddeed tobanaad naadigiisa hore gool ka dhaliyey kana dhigay ciyaarta gool iyo waxba waxaase u barbareeyay naadiga arsenal daqiiqadii labiyo kontonaad ciyaaryahan perry americ abumeye kana dhigay ciyaarta gool iyo gool naadiga leeds ayaa shan gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga newcastle united halka leicester ay guuldaro laba gool iyo waxba kala kulantay naadiga everton fulham iyo brighton and hove albion eber eber ay isla dhaaf waayeen kulanka xiisaha badan indhaa lagu hayay wuxuu ahaa liverpool iyo tottenham oo labadan kooxood isku dhibco ahaa horyaalka kaalinta koowaadna ku wada hogaaminaya ayaa waxaa ciyaartooda ku dhammaatay laba gool iyo gool waxaana ku awood roonatay naadiga liverpool ciyaaryahan maxamed saalax ee daqiiqadii lixlabaatanaad goolka koowaad ka dhaliyey naadiga tottenham hosbar waxaase u barbareeyey ciyaaryahan hongminson daqiiqadii soddon iyo saddexaad kana dhiga ciyaarta gooli gool hase yeeshee ciyaarta oo dhammaan rabta daqiiqadihii dheeraadkana lagu jiro ayaa waxaa ciyaarta laba gooli gool ka dhigay oo wadnaha gooyey taageerayaasha iyo kooxda kubadda cagta ciyaartooydooda tottenham ciyaaryahan roberto fermino laba gooli gool ayayna ku dhamaatay ciyaartaasi westham waxay gooli gool isla dhaaf wayeen nadiga crystal palace horyaalka waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira ilaa hadda kulmada la ciyaaray nadiga liverpool oo sideed iyo labaatan dhibci iskale tottenham ayaa shan iyo labaatan iskale southampton afar iyo labaatan iska leedahay leicester afar iyo labaatan iska leedahay maanta waxaa dhici doona kulmo ka tirsan premier leaguega nadiga aston villa waxay la ciyaari doontaa nadiga burnley halka sheffield united iyo manchester united ay wada dheeli doonaan serie a-da nadiga rome waxay la ciyaari doontaa nadiga torino dhinaca iyo copa libadorieskana waxaa nadiga national ay la dheeli doontaa naadiga river blade ee dalka argentina lugta koowaad laba gool iyo waxba naadiga river blade ee dalka argentina ay kusoo wadroonatay waana kuwara faynalaha koobkaasi labadoriyaska ee latin america laga ciyaaro natiijooyinka waxyaba kusoo kordha waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas dhegeystayaal inoo joogto
mahadsanid jamaal oo inala socotiinayay ciyaarayaalkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada heestan oo uu ku luuqaynayo fanaanka fu'aad xamaraawi
heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo